Kalluumaysigu waxa uu ka mid yahay ilaha dhaqaalaha ee bulshada Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin kuwooda ugu muhiimsan inkastoo ay jiraan caqabado kala duwan oo ay wajahaan kalluumaysatada xeebaha Soomaaliya ka soo jawaabta. Caqabadaha kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose ay wajahaan ayaa waxaa ka mid ah intooda badan oo aan haysan agabka lagu kaydiyo kalluunka marka badda laga soo saaro. Haddaba agaasimaha Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Jubbaland Maxamuud Cabdi Axmed ayaa sheegay in wasaaraddu ay waddo qorshe kalluumaysatada loogu dhisayo qaboojiyeyaal ay kalluunka ku kaydsadaan.
Waxaan kaloo ka shaqaynaynaa qaboojiyaashii in la dhiso waa bilaabeen waan bilaabnay mar dhabo qaboojiyaan ka dhisaynaa deked oo caalami oo iskaashatooyinka ama kalluumaysatada loogu talagalay ayadana laftigeedu pipeline-ka inoogu soo jirtaa insha Allah waa fursad qaliil ah muddaan lahayn dhalinyartu arrimaha kalluumaysiga kusoo biiraan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay bilow tahay waxaana rajaynaynaa insha Allah wax soo saarka ugu badan ee Soomaaliya in kalluumaysigu uu noqdo sida ka warhaysaan adduunku waa laba qaybood waa bari iyo bad boqolkiiba toddobaatan waa bad bad waxa ku jiran waad ogtiin xalaal waaye barigii unbaa la isku haystaa hadda waxaan tijaabinaynaa ama waqti badan dhalinyartu inay geliyaan aan u baahannahay badda saa ka warhaysaan xeebta ugu dheer ee Afrikaan leenahay fursado badan baa ku jiro dhanka kale cabdiraxmaan maxamed faarax oo ah guddoomiyaha kalluumaysatada Jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in kalluumaysatadu ay u baahan yihiin in si weyn loo garab istaago isagoona sheegay in xeebaha Jubbaland ay ka mid yihiin kuwa ugu kalluunka badan waxaan nahay Jubbaland haddaan nahay meesha ugu kalluun badan laakiin badanaa dadku waxay nooga yimaadaan maamulada kale ay nooga yimaadaan marka waxaan rabnaa inaan xoojinno kalluumaysatadana dhallinyarada magaalada ama tahriibka gelaya ama meelaha taagtaagan inaan tababar siino annaga maadaama waxaan naqaano uga faa'iidayno qaboojiyeyaasha ama kaydiyeyaasha ay dhisayso wasaaradda kalluumaysiga Jubbaland ayaa kuwa kalluumaysatada ka caawinaya in ay helaan meel kalluunkooda ay ku kaydsadaan marka ay badda ka soo saaraan